barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bari waa kowdii iyo barkii duhurnimo waa jimco kow iyo tobanka ah bisha oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aannu toddobaadkan ku eegi doonno habkii ay soomaalidii hore u xallin jirtay khilaafka iyo colaadaha kolka ay colaad laba qabiilo colaadi dhex marto labadaa qabiil meena inta kale dhulka taallaa imaan jirtay qabiilada kale dhexdhexaaday fadhiisan jireen xeer baa la lahaa xeerkaay amba xoolana uu lahaa gabdhana uu lahaa
heesta aan maanta idinku hayno barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
saraakiil iiraan ah ayaa waxay sheegeen in laba gantaala lagu weeraray markab kuwa saliidda qaadaa oo ay leedahay iiraan xilli uu marayay badda cad meel u dhow sacuudi arabiya ilaayaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca sacuudiga oo ku saabsan weerarkaasi telefishinka dowladda iiraan ayaa waxauu sheegay in qarax u waxyeeleeyey laba ka mid ah qorarka wax lagu keydiyo ee markabkaasi islamarkaasina uu sababay in saliid ay ku daadato badda cas warbaahinta iiraan ayaa waxay sheegtay in qaraxaasi uu ka dhacay meel u dhow xeebta magaalada jadda ee badda cas lieutenant bete bagano oo ah afhayeenka markabka shanaad ee ciidamada badda ee maraykanka ee qaabilsan bariga dhexe ayaa sheegay in ay ka warhayaan warbixinno ku saabsan dhacdadan balse waxa uu diiday in uu bixiyo faahfaahin intaasi dheer
ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa maanta ku guulaystay biladda nabadda ee nobel beas price sida uu shaaca ka qaaday guddiga noobalka ee fadhigiisu uu yahay waddanka norway abiy axmed ayaa biladan lagu siiyey dadaaladii uu u galay inuu xal nabada ka gaaro dagaalkii qaraaraa ee dhinaca xuduudda ee dalkiisa kala dhexeeyey waddanka deriska la ah ee eritereya abiy waxaa lagu sharfay dadaaladii uu ugu guulaystay nabadda iyo wada shaqaynta caalamiga si gaar ahna hindisihiisii wax ku oolka ahaa ee uu ku xalliyey dagaalkii xuduudda ee kala dhexeeyey dalka deriska la ah ee eritereya sidaa waxaa sheegay xeerbeegtida noobelka xafiiska ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa yidhi aad ayaannu ugu faraxsannahay dal ahaan in aannu ku guulaysanno biladda noobelka tan iyo markii uu noqday ra-iisul wasaaraha etoobiya bishii abril ee sannadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii abiy oo saddex iyo afartan jira waxa uu si aan joogsi lahayn u qaatay siyaasado bedeli kara mustaqbalka bulshada dalkiisa isaga oo lix bil un xukunka haya ayuu la heshiiyey eritereya xabsiga ka sii daayey mucaaradka raaligelin ka bixiyey xadgudubyadii dowladda islamarkaana dalka ku soo dhoweeyey kooxihii dibad joogga ahaa ee madaxdii ka horreysay ay ku calaamadeeyeen argagixisada
halka dhegeystayaal aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada heesta halyey iyo yurubgeyn
gabahal yaygan
intaa kaga nimaadno codkaasi baxsan ee yurub genyo iyo heestii haliyey markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama ku soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad wakhtiyadan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a maantana wuxuu barnaamijku idinka imanayaa magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah hashim sheekh cumar good barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sidii soomaalidu u xallin jirtay colaadaha iyo xeerarka magta loo bixin jiray waxaana inoogu marti ah jiif caaqil dukaale riiraash shirdoon oo ah cuqaasha gobolka awdal jiif caaqil dukaale riiraash wuxuu marka hore inoo sharaxi doonaa habka colaadaha iyo dirirta dhex marta ay soomaalidu u xallin jirtay dhaqan ahaan waayadii hore waan ku soo dhowaanayaa waxaan leehay way jiraysay wayna soo dhowaatay kolka ayay colaad laba qabiilo colaadi dhex marto waxa lagu daban jiray ab baa waxaa la soo labadaa qabiil meena inta kale dhulka taalla imaan jirtay qabiilada kale dhexdhexaaday fadhiisan jireen xeer baa la lahaa xeerka xoolana uu lahaa gabdhana uu lahaa waxay lagu ay yidhaaheen meesha xinjir lagu buruuriye xab baa lagu buruuriyaa xabkaa lagu buruurin maxay muxuu yahay gabadh baa gabdhaa la dhisaa oo laga dhisaa weeye taabaa lagu baktiin jiray ta kale waxaa lagu baktiin jiray xeer baa loo samaynayey waxa caynkaasi caynkaasi wixii dhex yaallay kolka laga qaado ee la kala siiyo magta iyo madax dad waxay doontaba ha noqotee la kala siiyo haddana waxaa la odhan jiray waxaa ninkii dhaafa tolku gartay ilaahay iyo ummaddaa ka dhana khalaas dadku kolkaa haddii la yidhaahdo dadkaa kaa dhana xeerka jacaylkii iyo quwadda uu lahaa haddii uu ka boodo aad iyo aad iyo aad kamaba boodayba ninkaay kamaba boodayba qabiilkaay kama booday waar sawkii layna xukumay maaunbu odhanay xukunku sawkii dhacay ee xaaladeenna la nabadeeyey ee meel wanaagsan la dhigay ee la nabadeeyey maahay ayuu odhanayey sidaabaa lagu kala dareeri jiray deerkana waa la kala siin jiray waa la kala siin jiray meesha ay weliba xaraga lagu sii tiriyo waxbaa lagu yeerdari jiray oo dadka barhkii iminka haddii laba qolo oon isbirgayn oo tola ay isdilaan oo ay isdilaan oo iskuma geeraaraan geeraar haddii la arka geeraarka mag baa laga bixin jiray geeraarka haddii qola geeraarto mag baa laga bixinay shalay bay ahayd dee laba qoloo ciiso hagani taalla shalay ba ahayd oon anugu dee iska intan iska leeka oo shalay ba ahayd ninkii lix nin baa laga dilay qolo oo ninkiiba lix halaad oo lugaha ku socota iyaa laga baxay gee boqolkii kale u hadda waa sidiisii boqolkii kale sabriya seexis lahaa waa sidiisii kelmaddaa uun kelmaddaa awgeed uunbaa la odhanayay aan habbi'inno nin waliba hadha wuxuu odhanaya geelaabaa ku qabsan haddaad geeraarto waa xeer loo sii dhigay oo kaba oo loo dhiga meesha marka laba beelood isku dhacaan isku dhaca maxaa keeni jiray ee khilaafkaasi inta badan sababi jiray waxaa sababi jiray amba laba nin oo isdishaa jirtay oo isku dhaca keenaya oo qoladii kale dadka loo soo aara ay tidhaa amba gabadh baaba laga ohin jiray ama mid baaba kufsan jiray oo waa laga ohin jiray ilaa xeerku soo gaadhaya dee waa laga waa laga dagaalami jiray ilaa xeerku soo gaadho dee waa waa la waa ilaa xeerku soo gaadho halkaabay colaadu ka kici jirtayoo gabadhaa ninkii kufsaday buu dee ninkii kalina amba uleeyey dee way jirtaa imikaba iyuu ninkii kalena ka dagaalamayay oo wixii dilay loo uleynayay amba la dilayay oo halkaabayba ka kici jirtay fidnadu ka oogsan jirta ilaa la soo gurmado ay dee qabiiladu soo gurmadaan oo ilaa wixii waxa ay ka kacay la hagaajo dee lama kala dareerayo tusaale ahaan markuu dhiig dhaco ay dhagari timaado xeerka lagu kala bixi jiray muxuu ahaa xoolaa lagu bixin jiray dee hadduu dhiig dhaco mag baa lagu bixin jiray geel baa lagu bixin jiray magacyo leh boqol halaadoo magacyo leh oo ilaahay baa sabre leh oo seexis leh oo macabaado leh oo ilaahay baa haya aguuga leh oo dhagax ruuga dhagax saar leh ay u horhoreeyaan markaa boqolkaa halaad ee geela ah ee magta lagu bixinayo ma tobankiiba magac bay lahayn mise kala gaargaar bay ahayn halhaad buu magac leeyay bal noo tilmaan markaa waa nii tilmaamaya halhasha uu magac leeyahay hortaba waxaa la bixinayaa hashii dhagax saare ninka kolka laas axanka ah ee la raacinayo oo- oo shilis oo ka qayba badan geela koo waa la cunay ummaddaa wada cuni jirta waxa ku xigay samra hasha la idhaahe la tijaabiye caanaheeda oo nirig wadata oo nirigtuna tirsanayn laba waxaa ku xigi jiray awrkii macabaade ee raran iyo roob midna kama kac la odhan jiro oo inaan diinahayn caruurnimona dhaafay da'na aan gaadhin oo ka ugu wanaagsana iyaa la- iyaa la keeni jiray waxaa la keeni jiro kale seexis saca la idhaa oo weyn leh oo weyshu tirsanayn oo la la shirabo oo caanihiisa la shirabo halka kolka ay sidaa u marayso gerid baa bixi jirta qaalin riman oo la siiyo ninka ina adeerkii ninkaa dhintay ina adeerkii la siiya waa ninka aaraya ee isagu wax alla wax ugu dambeeyaan ina adeerkii buu waayey ori uu aaya male adduunu dhaxlana male isagu wax la dilo unbuu waa in adeerkii wax la dilo unbuu cabaysan yahay kaana qaalin riman oo geelaa lagu qaban jiray geydh baa la odhan jiray magaceeda saw garan maysi dhulkan iminka aan joognaa ma wada garanayo ee haalsha caruurta lagu koriyo ninku hadduu reer lahaa lagu koriyo ubadkii ee dambasjiif la idhaa dambasjiiftii yaryaray ha lagu koriyo dambasjiifta caruurtii de dambasjiif iyaa ku xigaysa waxaa ku xigay gamba ka rida gamba rida naagtii de weerka qaaday weerka qaaday habeenka laga dhigayo hashii lagu muslahayo ha kaloo ku xigi jiray lilmatira hooyadii oohinteedii hasha lilmatira la yidhaa iyaa ku xigay heerigana geelo magayo magac guudna uu wada leeyay xabad xabadii ma- xabad waliba halkay maraysee la siinaya dee wey waxaan kuu sheegay ma kuu dhacay halkaa ha sidaabaa lagu kala qaboojin jiray nail baa waa kolka hasha aguuga la yidhaha baa u dambeeyey aguuga kolka la keeno nail yaroo xadhig lagu sidaa dee ka daba iman jiray waa la sadqayn jiray birta ii mari buu odhanaya ninkii ninkii ninka laga dilay waan ii sadqee waan kuu dhameeye geeli kale dee u wala socday waan kuu dhameeye ii- birta kolku mariya xabad baa la ridi jiray qabgggg lama qalanaynin tahaadkaa cuna iyo dawacadiyo waraabaha iyo neefkaa cuna lama qasho hegggggg waa laga kala yaaci jiray hashaanbaa meel lagu qashaayo dee hashaanbay dadku kii dhexeeyaha ahaa iyo iyo kii la siiyey halka ku wada cunaa waa aguuga waa hashi u dambaysay tusaale ahaan dhaqan ahaan marka labada dhinac magtaysa siinayaan cid dhexeeya a joogu jirtay soo maaha oo u kala eegi jirtay xoolaha la isa siinayo nacam aalaankanay tahay aalaankanay tahay oo dhexeeyu wuxuu ahaa kajeela kolkii lasoo joojo ee la maraya laleeya intaa waa hablaayo intaasi waa heblaayo ma iga gashaa uu joogaa inankii qaadanayay oo iga iga dutani iga weeci ulbu ku dhufta iga weeci ma qaadayaan ma qaadanayo dhexeeyahaa soo kaca hadday muquuno fiican tahay way wax la qaato tahay muquuno fiican tahay qaado waryaa annagaa ku saaray baa laleeya dhexeeyaa ku siiyey halkaabaa lagu ururiyaa geela uu halkaabaa lagu ururiyaa geela uu naco mid walba kolka la eego mid walba kolka la eego halkaabaa lagu ururiyaa ee kolkaa halkaa lagu ururiya iyuu dhexeeyuu soo kacaa geela magta wixii galaya ee bilcaani loo reebaya ean muquuno xumayn iyagaa soo soocay dhexeeyo shalay ma dehayd layii soocay anigu reer hebel baanahay tolkaabaanahay reer hebel baanahay geelii intaabaan ka soo soocay adaan kuugu daray qalbiil kalaa soo kaxaya jilib kale anigu reer hebel baanahay ninkaan wax ku leeahay reerkaanahay xeerkaan wax kugu iyaan ku leeahay intaabaan geelii aad reebtay ka soo soocay waan kuugu daray ma hadli kartid hadi
dhaqan ahaan dhinacan galbeedku dadku markay magta kala qaadanayaan qabiilka dhagaroobay iyo ka laga dhagaroobay xeerbeegtida labada dhinac ka socda ee labada qabiil ka socda maqaar baa cagaagnaa maqaar bal taasoo kale noo tilmaan marinayo geela marka la marinayo ninka dhagaraysani go ma sigto shaadhna ma huwana maaroos baa timi soodiga xaragoona soodiga xaragoonay maaroos baa timi miyaanad dhagaroobin walaalkaa miyaanad dilin si dulliya u soo socdo kaba ma leh ul fiican ma leh ilaahay baa haye ee dhar fiican maha ma ma ma sito dhar fiican ma sito waan dhagaraysanahay walaalkay baan dilay kayrkii ka hadhaanahay tolkayoo aan walaalkay samir bool mood anna iigu maydh oo iga reeb taasuu hayaa saasuu leeyihi dhinaca aflagaadada oo kale waxaad tilmaantay in aan laysku geeraari jirin marka dhagar la sameeyo cidda ku geeraartana la ganaaxi jiray maxaa laga soo qaadi jiray arrimahaas oo kale waxaa laga soo qaadi jiray hadduu geeraaro geeraarku kuma haboono waa nin walaalkii dile walaalkii dile ya kuma haboono walaalkaabaa dishay oo diganaysaa holkaabaa xoola lagu saaraya xoolaha xeerkaa unka lagu saaraya shisheeyaad ay ta ahla wasaal waxba lagaama qaaday wa waa jiraa soomaad garan geeraarku digashaa la ydhaaho wuxuu keenayaa dil dambe geeraarkani dil dambuu dee keenaya cadho dambuu bixi cadho dambuu kicinaya cadho dambe xoolaba ma qaadanayo ilaa uu wax dilo ou raggiisii u aano xoola ma qaadanayay ka dhigan tahay fina waa fina kicin waa fina xoolaha laga bixinayaana waa fina tirid xoolaha lagu waa fina tirid hadd ninkii geerarayna waa fidna kicin hadalku sida uu keliyahay kugu dhaco
haddii colaaddu duunyo la kala dhacay ay ka bilaabanto oo aan dhagari dhicin maxaa la yeeli jiray waa la soo celin xoolihii baa la soo celi jiray xoolihii iyaa la soo celi jiray waxaa gurmanaya dhexeeyaha uu qoladii qaadayba u tegayaa isoo iisoo wada dareeri buu leeyay iisoo wada dareeri wixii aad soo qaaday soo wada dareeri wixii laga cunay xabadi laba laga laga danabaystay laga gowracay laba iyo baa lagu magayaa burshi wax weyn oo wixii u qalma oo ka weyn oo yakana ku jiro yaa laga qaadaya aar ku raacde dawladdu sideeduu dadku aha maantana aqligii wuu madhay ragga buuryadii unbaa ku taalle ragga wixii kale adeerooy kuma xidhin waa anaga waa anaga sheegayn mag lacag lagu bixiyo lama arki jiri mag lacag lagu bixiyo lama arki jiri dee waa la caadaystay iminka internet dawladahani iyo wax baa la caadaystay ma jirin dhaqankeeni ma jirin kuma jirin dhaqankeeni kuma jirin in mag lagu bixiyo lacagi ma jiri jirin ha maba noqonaysaba dee maba noqonaysaba lacagta maxaa lagu bixin jiray maxaa lagu bixin jiray mawlaxada dakarka dakarka iyo naagaha la xumeeye iyo iyaa lagu bixin jira ha iyaa lagu bixin jira
intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aynu ku soo qaadanay maanta sidii soomaalidu u xallin jirtay colaadaha iyo xeerarka magta ay u bixin jirtay soomaalidu waxaana inoogu marti ahaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka jief caaqil dukaale riiraah shirdoon oo ah cuqaasha gobolka awdal waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay idiinla soo diyaariyay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
waa hagaaga haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha dalka belgium ayaa xalay noqday dalkii ugu horreeyey ee u soo baxa koobka qaramada yurub ee sannadka beljamka ayaa waxa ay sagaal gool iyo waxba kaga adkaadeen dalka san marino waxaana ay hogaaminayaan guruubka ay ku jiraan oo ay leeyihiin kow iyo labaatan dhibcood waana dalkii ugu horreeyey ee si rasmiya u xaqiijiya in uu u soo baxay koobka qaramada yurub ee sannadka kulamadii kale ee xalay dhacayna waxa ay dalalka isku arkeen sida tan dalka belarus oo martigeliya dalka estonia ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah dalka netherlands ayaa saddex iyo hal kaga adkaaday dalka waqooyiga ireland gruubkan oo ah gruubka c oo sidoo kale uu ku jiro dalka jarmalka ayaa waxaa iminka dhinaca goolasha ku hogaaminaya dalka netherlands inkastoo saddexda dal ee netherland jarmalka iyo waqooyiga ireland ay leeyihiin min laba iyo toban dhibcood kulamadii kale ee dhacayna haddii aynu usii gudagalno korweshiya waxaay saddex iyo eber kaga adkaatay hungari slovaakiyana waxa ay gool iyo gool isla dhaaf waayeen dalka weles austria oo martigelisa israa'iilna ciyaartoodii waxay ku dhammaatay saddex gool iyo gool oo austria ayaa badisay poland oo aaday latfiya waxa ay ciyaartooda ku dhammaantay saddex gool iyo waxba oo poland ay ku adkaatay dalka waqooyiga macedoniana waxa uu labayi hal kaga adkaaday dalka sloveniya kazakhistan oo martigelisa kubrus waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool ruushkuna waxa uu afar iyo eber ugu awood sheegtay dalka scotland sidoo kale kulamo kale oo ka tirsan isreebka loogu soo baxaya koobka qaramada yurub ayaa iyaguna caawa dhici doona dalka jeega ayaa waxauu martigelin doonaa dalka england montenegro iyo bulgaria ayaa isarki doona portugiiska ayaa la kulmi doona luxemburg ukrein iyo waxaa is arki doonaa lufeniya moldofa waxa ay u safri doonaan andora faransiisku waxa uu aadi doonaa iceland turkiguna waxa uu martigelin doonaa dalka albeniya sidoo kale waxaa xalay dhacay kulamo loogu soo baxay koobka kubadda cagta adduunka ee lagu qabanayo dalka qatar waxaana kulamadan oo dhammaantood ka dhacay qaaradda eshiya dalalku ay isku arkeen sida tan shiinaha ayaa toddobii eber kaga adkaaday guam syria waxay labayo hal direen maldives austraaliyana waxa ay shan iyo eber kaga adkaadeen nepal jordan iyo kuweyt waxay isla dhaafi waayeen barbadha eber iyo eber ah iiraan ayaa afar iyo toban gool iyo waxba kaga adkaatay dalka cambodia ciraaq waxa ay laba gool waxba kaga adkaatay hong kong usbakistan oo martigelisa yemenna waxa ay ku suldaartay shan iyo eber sacuudi arabiya waxay saddex eber ugu awood sheegatay dalka singabore ciyaarihii kale ee dhacay ee qaaradda eshiyana waxaa south korea ay sideed iyo eber kaga adkaatay srilanka lubnaan waxa ay labiyo hal dirtay turkmanistan vietnam oo martigelisay maleeshiya waxaa ciyaartoodii ku dhammaatay gool iyo waxba oo vietnam ay ku adkaatay imaaraadka carabta waxa uu shan iyo eber kaga adkaaday indoneesiya jabaan lix iyo eber ayay dirtay mongolia kirgistaanna toddoba gool iyo eber ayuu kaga adkaaday dalka mayanmar dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana tababarihii hore ee kooxaha manchester united chelsea iyo real madrida jose morinho ayaa waxa uu diiday inuu noqdo macalinka cusub ee kooxda leone naadiga leone ayaa waxa ay shaqada ka ceerisay tababarihii kooxdaasi silvinium ciyaaryahankan horey uga tirsanaa kooxaha arsenal iyo barcelona ayaa waxa uu kooxda la wareegay xilli ciyaareedkan markii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ay u soo baxday koob kuryaalada qaaradda yurub hase yeeshe waxa uu bediyey keliya saddex kulan oo ka mid ah koow iyo tobankii kulan ee uu kooxda leelinayay waxaana shaqada laga ceeliyey axaddii kadib markii ay kooxdiisa guuldaro kala kulantay naadiga saneteniye ciyaar ka tirsan horyaalka oo looga adkaaday gool iyo waxba taasi oo leone geysay kaalinta afar iyo tobanaad ee horyaalka liigwan ee dalka faransiiska kooxda leone oo la sheegay in xiriir la samaysay tababara morinhona waxa uu u sheegay inaanu dooninin in uu macallin u noqdo morinho ayaa la sheegayaa in uu doonayo in uu macallin ka noqdo dalalka spain ama ingiriiska midkood xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha markana dhinacii heesaha aanu dib ugu laabanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa cabdalla yuusuf hanuuniye
heestaasi uu qaaday fanaanka cabdulla yuusuf hanuuniya ayaan ku soo gebagabaynaa idaacaddeenna duramo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idiin soo jeedinayay jacfar kuukaay iyo anigoo ibraahim xasan daandurey farsamaduna waxay ahayd jimi faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
sidan ku hormaday